kadib masale kale u gudbay oo wuxuu yihi wa min shuruuti lwasfi lindibaatu ilaa fa xikmatun biha yunaatu halkana wuxuu kaga hadlay laba masalo oo masaa'ilka cilada kamida masalada koowaadi shuruuda wasfiga mar haddii inuu daahir yahay aan soo marnay haddana inuu daahir duhuurkiisa ku darsado indibaat wax kooban oo la tix raaci karo oo la garan karo inuu yahay bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba mas'alada labaadna ma lagu tacliilin karaa bilxikma xikmada ma lagu tacliilin karaa ayuu kaga hadlay ama mas'alada hore wa min shuruudi lwasfi wasfiga cilada noqonaya baacid lagu magacaabayo shuruudiisa waxaa kamida alindibaatu inuu mundalit yahay baa kamida shardigaasi wax khilaaf oo ka taagan oo la taaban karo ma ogi usuuliyiinta dhexdooda laakiin waxaan leenahay maxaa looga jeedaa mundabit inuu yahay waxaan leenahay waxaa looga jeedaa mundabit inuu yahay in wasfiga waxa lagu cilaynayaay uu yahay wasfi ku sugan xaalad keliya oon isbedbedelaynin ashkaastii baa isbedeshay azmaantii iyo xiliyadii baa isbedelay xaaladihii baa isbedelay aan isbedelayn tusaale safarka waxaa cilihii looga dhigay wasfi banaynaya weeye alfitru fi mn fi ramadaan iyo salaada in la gaabiyo laakiin safarkaasi intaasoo la safraa masaafo intaa la-eg loo qabtaay isma bedelaya intaas xilli kastoo la joogo masaafada waa masaafadii qof kastoo safrana masaafada waa masaafadii safarku waa qof kastaba laakiin halkaa waxaa ku baxaya marka haddii uu wasfigii munaasabadu ka muuqatay aanu mundabit wax dadku u sinaanayaan ahayn ahna sababkii iyo ciladii alqiyaas filcaadiyaat aan u diidnay sida mashaqada haddaan ku cilayno waa la afuri karaa iyo salaada la gaabinayaada laba dhinac labadaba mundabito kama ah shakaasta safraysaay mashaqada soo gaaraysaay ma koobno xaalad kuma sugna xaaladaha ay ku jiraanna caafimaadkiisi iyo da-diisi iyo saameyn bay ku leedahay zamanka la joogay isgaarsiinta lagu safrayana iyo gaadiidkana saameyn buu ku leeyahay saa darteed waxaa kaloo leena dhinaca kalena dadaan musaafiriin ahayn oo mashaqadii haysato ka mashaqa badan qof musaafira jiraya haddaan dhahana xukunka ciladiisu waa mashaqada waxay leeyihiin wax indidaad oo xukun meel gaara loo raaca yeelan maayo mashaqadii qadar hala sameeyay noqon kii muqiimka maxaa lagu samay ma looga qiyaasan baa iman arrin saas oo kaleetaa oon telekoobnen iyo qof kasta bal hala tijaabiyo inuu gaaray iyo in kale noqon sharciga saa darteed waxyaabaha maalaa yutaaqubu iskiyo kamid noqonaya qof kasta hala qiimeeya xukun gaara hala siiya imanaysaa saas darteed wasfigu waxaa shardiga mundabit inuu yahay ilaa wa ilaa haddii aanu wasfigu mundabit ahayn fa xikmatun xikma yunaatu lagu xirayaa bihaa bilcilla ama bitacliil tacliilkii waxaa lagu xirayaa oo lagu soo celinayaa xikmada halkan waxaa ka muuqata naadimka raxima allahu tacaala madhabkiisu inay tahay jawaazu tacliili bilxikma waana madhab ay culamadoodihii ay qabaan raxmat ullaahi calayhim oo ay yidhaahdeen waxaa banaan cilada in lagu tawaxaan leeyahay xikmada in lagu tacliiliyo haddaba intana labada madhab ee culamada gelinba waxaan leenahay xikma maxaa la yidhaha horta looga jeedaa sidiisa sideedaba xikmad maxaa looga jeedaa maxaa leenahay xikma haddii luga la yidhaahdo waxay yidhahdeen ma tacallaqat bihi caaqibatun xamiida waxa laala wixii natiijo fiican yeesha oo natiijo fiican lagu gaarayo ayaa waxaa la yidhahdaa xikmad wey isilaaxa laakiin usuuliyiinta halkan la soo gelayay waxaa way ma yataratabu cala atashriici min jalbi maslaxatin aw takmiiliha aw dafci mafsadatin aw taqliiliha wax alaal wixii sharciga ka dhalanaya raad iyo saameyn uu yeelanayo oo ah maslaxad baa la keenay ama way joogtay waa la dhamaystiray ama mafsadad baa la riixay ama intii la wada riixi kari waayey baa la yareeyey ilaan sharciga wuxuu usoo degay jalbu lmasaalixi wa taksiiriha wa dafcu lmafaasidi wa taqliiliha hadba kii la awoodo usuul fiqigana waa kay ragga culamada qaar kamida soo bandhigeen can ariiqi lmaqaasid waxa la yidhahdo maqaasidii wey xikmka sida shaatibi muwaafaqaadka uu soo bandhigay usuul fiqiga min khilaali lmaqaasid uu soo bandhigay uga hadlay hadaba xikmadda waxaan uga jeedaa calaa kuli xaal isagii cilada waxay kala duwan yihin haddaba cilada waa wasfi daahira oo mundabit ah shaaricuna maraatan lihubuuti lxukmi ku xiran yahay xukunku uga dhigay waa tilmaan muuqata kooban oo meel ku sugan xaalad ku sugan sharciguna uu ka dhigay mid xukunku iyada uu ku xiranyo ku wareegay xikmadduse waa maslaxadda lafteedii oo ah soo jeeditaan ama mafsadada reeba saa darteed darajaadkeeda way caddahay iyo ma cadda ma kooban tahay iyo ma koobna aad bay kala duwanta sida mashaqadii hadda aynu kusoo marray oo xikmadda ah mar hadda sidaas ogaato waxaan leenahay cilo xikmadda sidaasoo kaleeta ah oo maslaxada ka dhalanaysa ama dhamaystirkeeda ama dhammaanteedba iyo mafsado la reebaya ama la yaraynayo ihi xaaladaha cadaan iyo cadaan la-aan mmeel makusi ma ku sugan tahay mise kuma sugna mad loo sina mise looma sina ku kala duwanaanaysaay ma lagu tacliilin karaa ikhtalafa alculamaau calaa qowleyn qowlka koowaadi waa lagu tacliilin karaa weeye waana ninka madhabka naadimka uu qabo ilaa fa xikmatun laa yunaatu biha bitimi axkaami axkaamta cilada lagu xikmada lagu xirayaa waxaa kaloo qaba abu xamid alghazali fakridiin araazi baydaawi iyo culimo kale way qabaan saddexdaasoo shaaficiyadii kamid a waxayna daliishadeen xikmadda waa sharcigu maqsuudka uu leeyahay in la gaaro xukunka loo jideeyey waa maslaxada iyo mafsadada iyo sidii sharcigu ugu talagalay iyadaana asal u ah wasfiga daahirka ah waana arrinta beedka soo socda oo ku sheegi doono haddii wasfigii xikmada kulansaday in lagu tacliiliyo ay banaanaato min baabi awlaa xikmadii lafteedii asalka isaga u ahayd in lagu tacliiliyo mana macqal suuragalaha yidhahdeen caqligu ma aqbali karo in wasfigu uu asalkiisu ay xikmadda tahay xikmadiina asalkiina ma geli karo oo ka daraaja hooseyaa la yidhahdo suuragal maaha arrintaasuu sii tilmaamay naadimku raximah llahu tacaala wuxuu yihi wahiya alatii min ajliha alwasfu jara cilata xukmin cinda kuli man dara wahiya xikmadaasi alatii waa midii min ajliha iyada darteed alwasfu wasfiga daahirka ee mundabidkii jaraa cilatan cilo uu ahaaday jaraa uu ugu socdo u ahaaday cilata xukmin xukun ciladii u ahaaday cinda kuli man dara cid kasta wax fahantay oo cilmiga iyo diinta wax ka taqaanaay waxaa la isku raacsan yahay wasfigani muxuu noqday wasfi ciluu noqday waayo liixtimaalihi cala alxikmati darteed wey wa min hada aan wax ka qaadanay inay ciladu asal u tahay asalkuna faraciisa ubaasaa caadi ahaan ka xoog badan yahay madabka labaad ee culimmadu waa lama samayn karo lagumana tacliilin karo waxaana laga fahmayaa xujadiisa indibaadkii aynu soo shartinay oo waxay yidhaahdeen xikmada xukunku waxaa haalib u ah inay khafaa tahay oo aynan xad ku ekayn xaaladaha iyo afraadda iyo xilliyadana bay ku kala duwan tahay sida mashaqadoo kaleeto arrinta haddii xukunkii lagu xirana qof kasta gaarha loo tixraaco shay cusri oo rafaya iyo xarajkii sharcigu uu ka dulqaaday dadka ayaa ka dhalanaya waxay lahayn daliilka labaad haddii xikmada lagu cilayn karaa la yidhaahdaay xukunkii iyo ciladiisii inay iskhilaafaan baa ka dhalanaysa waana sida asalkii ka duwan markaan idhaahno zinadu waxay ku waajibaysaa cala zani zinada imaa in lagu xaddaasi imaa in lagu celeeyo wasfiga daahirka mundabidka ee zinada o imaa in lagu celeeyo xikmadiisoo almancu min ikhtilaat alansaab la yidhaahdo haddaan idhaahno ciladaa xikmadan ku cilaynayna oo ikhtilaat alansaab dartii baa loo waxeeya aan idhaahno waxaa ka dhalanaysa inaanay xaaraan noqonin zinadii markii laga aamin noqdo markii laga aamin noqdo ansaabtii inay isku darbadaan sida islaamtu maba dhashaba ama ninku maba dhalaba iyo waxyaabaha lamidka ansaab isku darmanaysa ma yihahdeen mid kale waxaa kaloo ka dhalanaysa yihahdeen ansaab meel kasta isku darmataaba inay baabul zina intay soo gasho xad ka waajibto sida ninka carruur yareeda dadkooda intuu ka xada isku dhex dara xikmadu haddaba xukunkiibaan mundabid noqonaynin bay yihahdeen qolaa kale tafsiiliya qowl saddexaad eli xikmadu hadday daahira mundabita nasahaa tahayna ma lagu tacliilin karaa hadday khafiya mudariba tahay isku isduqaynaysano koxbe ku koobnayn oo dhaqdhaqaaqayso gelgelinaysana laguma cilayn kara waana aamidi iyo ibn xaajib iyo safiya alhindi iyo qayb badana xanaabilada kamida ay ku tagaan calaa kulli xaal intaa khilaafka la isugu jiro aakhirkiisu lafdi weeyo waxa khafiga ihi cilada qaybta daahirka ee la dabtin kara ay ujeedaan kadib munaadimka raxima allahu tacala masalo kale u gudbay wahuwa lilugati walxaqiiqa walsharci walcurfi nama alkhaliiqa wuxuu yihi wasfigaas waxaa lagu cilaynayaay tacliilkiisu waa afar qaybood lugawi xaqiiqi sharci curfi waxa nageena khuseeyaay waa midda sharciga wasfiga lugawihi hal tahbutu lugata bilqiyaasi waan kusoo marnay midka la yidhaahdo uu uga jeedo sharcigana waa kambaawl qiyaasi aan ku jirno ka curfiga ahna waa midka kafaa'ada iyo nasabka iyo sharafka iyo la-aantoodi iyo danaa-ada iyo xumaatada iyo arrimaha la xidhiira way midka xaqiiqiga uga jeedana waa wixii isaga ah daata ahaan la fahmi karo isagoon wax kale u baahanin oon curfi iyo sharci midna u baahnayn calaa kulli xaal innaga wahuwa wasfigaasi lilugati luga loo tiiriyaa oo babl qiyaas bay la gashaa walxaqiiqati waa loo tiiriyaa isaga daatadiisa wasfigun la fahmi karaa layihahda loo isticmaalaa washarci qiyaaska sharciga loo isticmaalaayo kan ka hadlaynaa iyo walcurfi curfigay nama alkhaliiqa khalqigu u nisbeeyaan dadkao dhani marka laisku soo ceeriyo afartaasay wasfiga u isticmaalaan iyo tacliilka waqad yucallalu bima tarataba wamnaca licillati bima qad adhaba halkana laba mas'alo oo kale ayuu ka hadlay oo cilada la xiriirta mas'alada koowaadi waxaa weeye waqad yucallalu in lagu cileeyaa dhacdo oo la arkaa bimaa tarakaba bimaa wasfi iyo tilmaan tarakaba wax isaga timidoo mufradda aan ahayn waxaan soo marnay markii taqsiimkii cilada aan taqsiiminaynay intooda dhinacyada laga eego marka la taqsiiminayo ay tahay ciladu ma wasfi mufradaa saa wasfi murakaba macanaa wasfi keliya miya daat lwasfi lwaaxid miya sa daat alawsafi almutacadida wey haddaba wuxuu leeyahay waxaa banaan sida daatulwasfi lwaaxid ay u banaan tahay hal tilmaan mid kale iyo hal macno keliya in lagu cileeyo dhowr macno isu tegay in lagu cileeyana way banaan tahay manaa saasa looga jeedaa hal macno keliya miyaa mise dhowr macnoo la isu geeyey baa cilad isku dhaliyey oo xukun sabab isagu noqday tusaale waxaa weeye ila waxaa la yidhi bilmithaali yaftalixu lmaqaad dilkii waxaa la yidhi qisaaska waajibinayay waxaa weeye alqatlu alcamdu alcudwaanu dil wadakas xadgudub ah wey weliba haddaba saddexdaas oo isu timid dilkii khata wuu noqon karaa si loo saaro alcamdu waa layidhi cudwaan waxaa kaloo tusaalayo loo soo qaataa cilla mutarakiba min ajzaa markii waxyaabaha rabawiyaadka ay ka hadlayeen oo yidhaahdeen alidikaaru waliqtiyaatu ama ducmu waliqtiyaatu maana labadaasoo iswadata wey ma lagu cilayn karaa shay mutacadid ah jamhuur ahlilcilmi way baneeyeen iyo usuuliyiinta badankoodii wahuwa sawaab wey kaasuu nanaadimku maray oo hoosta ka xariiqay waqad yucallala bima tarakaba uu ku yidhi daliilkeedana waxaa weeye cillada murakabada ah ee tilmaamadaba dhowrka tilmaamood iyo dhowrka macnee isu yimidi waxay lamid tahay sidii midii keliya ahayd oo qaybtan laysku khilaafsan yahay qaybtan aan uga qiyaasanaynaa baabkii istisxaabka la dhihi jiray wey arrinta haddii hala caddeeyo la yidhaahdo waxay yidhahdeen hal macno keliya meeshu marka uu yahay ama wasfi waaxida ay carabi ku yidhahdaan waxaa dhanniga waxaa madahaaga u badanaysaa iyo kuula badanaysaa inuu cillo yahay adoo u maraya jidadka loo maro sugitaanka cillada ee nagu soo socda insha allahu tacala masaarikuulcilla la yidhahdo intaasoo dhan marka loo maro waxa laalay wixii macnaha keliya lagu sugi jiray cilinimadiisa wuxuu u suubadaa in tilmaamahan iyo macnayadan kala duwan isu beyntooda isna lagu sugo iyo usubada maxaa labada u dariishadeen waxaa laga yaabaa maslaxaduba hal macno keliya iyo hal wasi keliya inayna ku dhicin ku xasilin in wax koox la isu geeyo maahani arrintaa waxaa kutusaya inaadan xoogeynaya daliil istiqraa dabagalka iyo tixraaca waxaana sugan bay dheheen wax badan oo axkaamta sharciga kamidii in la yiraahdo xikmadeedu waxay kusa waxay in la yiraahdo xikmadeedu waa saas waxay u baahan tahay in tilmaamo iyo macaani dhowra la sheego si tanaasubka iyo munaasabada ka dhexaysa wasfigan cilada laga dhigay iyo xukunka loo garto waxay yidhahdeen kafaarada ramadaanka ninkii haweentiisa u taga lagu waajibiyey imaa wiqaaca keliya inuu yahay haddaan nidhaano iyo inaan nidhaano wiqaacu mukalafin fi nahaari ramadaana way way kala duwananaysa wiqaac keliya haddaad tidhahdo xilli kasta ninkii u taga way de waxaan ogaana wiqaac oo dhan inuusan ahayn utegitaan dumar oo maalin ramadaan loo tago haddana waxaan ogaana sidoo kale ciddan mukalafka ahayn haddii wax kasta sameeya inaan waajib fulayn mukalafina ku dar intaasoo isu timid way sidoo kale qatliga camdi cudwaan la yidhi iyo waxyaabaha lamidka si shibul camdiga iyo khata in looga saaro culamada qaar ba waxay yidhaahdeen wasfiga murakabka ajyaada dhowrka isaga yimid in lagu tacliiliyaay asixi mayso laakiin halka ay u mareen bal waxay dhegeyso waxay yidhaahdeen muctazilada qaar kamid ah walxasan alashcariya laga soo guuriyaaye hadday banaanaan lahayd in wasfi murakaba ajzaa ah dhowr macno isu yimid lagu cileeyaaye waxay yidhahdeen afar ixtimaal ba agtayda taalla inay mid kamida oon magaacooneyn ciladu tahay intaa macaanida dhowrka isu keen kaba soqaa saddex macnaad isu keenta saddexdaa mid kamid oon gaar loo garanan inay tahay iyo inay mid gaar loo mid la garanayo gaara inay tahay iyo ciladu mid kastaba isaga inay gaar u tahay inay dhammaantooda wada jira ciladu ta ku taagan tahay waxay dhahen afarta macna ixtimaalna waa batil haddaan cadeyno in la yidhahdo mid aan magaacowneyn bay kuyay tahay waa batil waayo cilinimadu waa wasfi joo wax jooga weeyo la hela yidhahdeen mid aan magaacowneyn wax jira maaha waxaan jirinna wax joogu cillo u yahay lama dhihi karo wax majhuula way yidhahdeen majhuulna saa lagu cileynaya waxaydaan talabaad oo ah cilladu inay juz mucayan ah ay ku xiran tahay waa juskaasaa cilla ay yidhahdeen inta kale waxooda sheegitaankooda laqwi wey waxay dhahen ixtimaalka saddexaadi oo ah cilladu inay mid kasta isaga gaar u tahay waa baatil isagana waayo waxay keenaysaa ajzaada aad isu keenteen mid walba keligii cillo mustaqila inaad ka dhigtaan ixtimaalka afraad oo wada jirkooda ahna isna waa baatil bay yidhahdeen waayo arrintaa waxay waajibinaysaa wax hal xukun oo keliya oo isagu dhinaca keliya waxyaaba isbadan oo isu tegay inuu ku salaysnaado waan xaqaaqi la gediya yidhahdeen waxyaaba badan baa hal ku salaysnaan kara laakin waxyaaba ba hal waxyaaba badan kuwada dultaagan ma dhici karta yidhahdeen laakin waa iska falsafad mantiqa waye wax jira maaha masalada waa masalada kooban masalada labaad wuxuu yihi wamnac licilatin lima qad adhaba wamnac waxaad reebtaa licilatin in lagu cileeyo lima qad adhaba wax asalkii ibtaaliya halkan adinku raximah llahu tacaala waxa uga jeedaa waxyaabahaad ku cilaynaysa asalkii aada ku cilaysay waa inaan laga helin faraca aada rabta asalka in aada raaciso wax xikmadii asalka iyo gaayadii asalka loo jideeyey burinayo bimacnaa haddii masale xukma aan ta'siilino oo nas sheegay cillaha aan istinbaad intaan ku samayno aan soo qodqodno oon kala soo baxno kadibna aan nidhaahno farac kale yaan ilxaaqinayna oon raacinaynaa asalkii cilladaasaan ku raacinaynaa waa inaan farci laga helin wax ku raacintaas iyo cilladaasi ay keenayso inaan xikmadii asalka laga helin farcan waxay yidhaahdeen haniga zaka ku waajeerta lixaajati alfaqiiri ama limuwaasaati alfaqiiri maxaad ugu waajibtay fadlu maali lghaniyi baa laga bixinayaa nin den lagu leeyahay zaka ku waajibisay marka waxaa tiri ninkii denka lagu lahaayo maadaama nisaab iyo milkiyo waxaan uga qiyaasanayaa kaan denka lagu lahayn markaasaa waxaa lagu leeyahay waxaad ku cilaysay asalkii shay maanic ka ah waxaa ku qumay baan leeyahay faraca shay maanic min taxaquq alxikma sababtoo ah ninkani maalkiisa inta deynta loogu leeyahay marka laga reebo haddaanu nisaab gaaraynin intaasi mafhimina min xaysu lmacnaa isagu ma laha mad kalaa leh saas darteed hina maal baa laga maal baa hani ah faqiir laga muwaasina oo laga xiriirinayaay waxaa reebaya kawnuhu maanican deyntuu yahay saa darteed baqadi tusaalahaasi wuxuu gelaya qeybtii mawaanicda wamnac reeb licilatin cilla inaad ku cilaysa bimaa qad adhaa wa xikmadii tagsiinaya oad ku cilaysay asalkii waxaa diidaa in farac lagu ilxaaqiyo faracaa laga helay wax reebaya xikmadii taxaquqeeda walkulfa fi tacliili biladii cudin lima tubutiyanka nusbiyin cudin halkan wuxuu galay ciladii inay taqsiimsan tahay qaybisan tahay markii la sheego nisbada ama calaaqada iyo macnaha isu tiirinta ka dhaxaysa cilada iyo xukunka lagana eego dhinaca joogitaan iyo maqnaansho laga eego helitaan iyo waayitaan waxay noqotaa baynu soo niri afar qaybood inay ciladu tahay mid joogta xukunkuna mid isbaatia u yahay hubuuti inay yihiin waxay yidhahdaan cilo la sugayo waata laleeyahay way joogtaa iyo xukun waaka waa jooga laleeyahay saa wey isbaata inay cagsi tahay oy labaduba cadam yihiin oo cilana saas waxay u noqon weyday taas la-aanteed waxaan leenahay labadaasi khilaaf kama taagna isu cagsiga ah waxaan leenahay khamriga waa xaaraan isbaat wey sababtoo ah maandoorinimaa laga helay khilaaf kama taagna waxaan leenahay ninkan markhaatinimadiisa ninkan tasarufkiisa fuli maayo waayo waxaa laga waayay qaangaarnimo waxaa laga waayay rushdi waxaa laga waayay caaqil caqli baa laga waayay waa siiqadaad adeegsanaysaa laga hadlaya awow waxa isbaatiga ad adeegsatay hadda dhacdin waad adeegsan kartaa laakiin markaad cabiraysa erega ku dhawaaqaysaa laga hadlaya labada waa banaanya hadal kama taagin waxaa soo haray labada iskhilaafsan joogitaan iyo maqnaansho hadduu xukumku cadami yahay ciladuna ay wujuudiya tahay iyadana itifaaqan waa banaantay yihahdeen waxay yihahdeen ninkan markhaatigiisa la aqbali maayo waa xukmi manfiya wey cadami qawlkii baa la waayey maxaa yeelay liwujuudi lfisqi fiihi liwujuudi lxiqdi fiihi iyo cadaawad dhex taalo cadaawad liwujuudi lqaraabati fiihi liwujuudi dimati watuhmati fiihi haddii ciladii aada siiqa isbaati aada ka dhigtay iyo waad aad sugitaan xukunkiina waad la waayitaan iyo erey waayitaan aad ka dhigtaay iyadana khilaaf kama taagna xaala raabica waxay tahay mawdica nisaac haddii aan xukunkii subuuti ka dhigno wuu jooga xukunka ciladiina aan ka cabiro cadami mulaaqbalaya haddii aan nidhaahno misaalkii aanu niri hadda markhaatigiisa la aqbali maayo liwujuudi lfisqi fiihi haddaan isu bata kala bedelo oo nidhaahno markhaatigiisa waa la radinayaa raddi baa jooga maasha subuuti way licadami alcadaala cadaalad la-aan baa loo radinayaa ma banaan tahay qaabka noocaasi in loo siyaaqeeyo ciladii maal maxalu khilaaf way walkhulfu khilaaf baa ka taagan buu yihi naadimku fi tacliili in lagu cileeyo biladii wasfigii cudima cadamiga ahaa oo licadami kadaa la yihahdo limaa xukun thubuutiyan thubuuti ah xukun la isbaatiyey in cadami lagu cileeyo oo wasfigiisu cadami uu noqdaay khilaaf baa ka taagan sida madhabka akharu ahlilcilmi ay qabaana waa banaan tahay oo haba yaraatee wax dhiba ma laha waxyaabaha loo daliishaday iyo xujadu waxay tahay inay waaqic tahay macquulna tahay addoonka waan garaacay licadami imtitaalihim dadkan waa la cadaabay licadami iimaanihim licadami iimaanihim baa loo cadaabay arrin caadi a wey laakin waxaad ku baraarugtaa arrintaasi waa siyaaqada adu sadhariga ugu dhawaaqaysun baa khilaafku ka taagan yahaye wax saausiidi badan oo kale maaha haddii ay cilay haddaba mufrada tahay intaas wey hadday murakaba tahay oo qaarkoodna wujuudi yahay qaarkoodna cadami yahay xukunkuna uu wujuudi wax jooga yahay khilaafka waa gelaya qaarna waxay yidhahdeen geli maayo dhinac waa lala tarjiixinaya kadib maalinku raxma allahu tacaala intaa wuxuu ku daray mas'alo iyo cibaaro kale cibaaradaas oo waxoogay mugdi ku jira macnaheeda oo wuxuu yihi ka nisbiyin culim kanisbiinka wuxuu ku shabahayaa masaladii khilaafku ka taagnaa ee xukumka wujuud thubuutiga ah wasfi cadami ah ma lagu tacliilin karaaha xukun la sugay wasfi aan ma jooga la yidhi cilla ma looga dhigi karaa khilaafka wuxuu saameynayaa waxyaabaha nisbiga culim oo la yaqaan iyadana khilaafka ka taagan waxyaabaha nisbiga alfaada midka ah ila waxaan soo marnay الضد والنقيض والخلاف والاتحاد اشياء متحدة انت بيني وهلك هذا اشياء خلافة اشياء ضد اشياء نقيضة صباحي ضدك وحاكمدة نوع نسبي اللي يرادو لابا شيء حقيقة كلا دوان تهي لكن منا انا لفهمي كريم عن هل قفنا يسوي ما كريم هل من موضعنا يسوي ما كريم ووجودك اكو اجتماعي كريم وجودا cadamana ku ijmaaci kara hase ahaatee midna aan la fahmi karin macnihiisa ilaa ka kale in lagu xira maskaxdiiyo dihnigu ku xira maahan waxaa kamid a al-ubuwatu waalbunuwa aabba marka la yidhaahdo dihniga toos waxa uga dhalanaysa bunuwa inay jirto ilmanimo haddaba qofkii kownuhu aban wa ibnan lishaksin waaxid hal mar isuguma kulmi karto laakin lijahatayn igu kalaya noocaasi waa nooca tabaadka ee ka dhexeeya hase ahaatee aabba macnihiisa lama sa fahmi karo ilaa ibni la sawirto bunuwana lama fahmi karo ilaa aabanimo la sawirto ashyaada sidaas oo kaleeta yaa waxaa la yidhaahdaa annisab alidaafiya ama alawsaaf alidaafiya macnaheeda waxaa lagu gartaa wuu ku cadaadaa biidaafatiha lishayin aakhar aabe hooyo awow wiil iyo waxyaabaha lamidka wuxuu macnihiisu caddaanayaa markii dihnigaada iyo maskaxdaadu dhinaca kale ay sawirato haddaba macnaha dihniga marka la yidhaahdo iyo waaqica banaanka yaalla marka la yidhaahdo laba kala suuro yeelanayaan haddii dihniga maskaxda la eego aabanimadu way joogtaa hooyanimadu way joogtaa wax wujuudi oo lahel la helo way oo qofkan waa laga helay aabana waa yahay ibnina waa yahay markii khaarijka loo soo baxana maxalkaa marka la eego fii laxdatin waaxida aabanimo iyo isku meel uma gelayaan fuqahada usuuliyiintu fuqahada iyo usuuliyiintu waxay ictibaariyeen macnaha dihnigo wujuudi way yidhahdeen wa caleyhi khilaaf geli maayo waa lagu cilayn karaa wax kastao haddii cilla iyo asmaada saas oo kaleeta oo waxaa la dhihi karaa laa yajibu alqisaasu laa yuqtasu lwaalidu min waladihi lil lilubuwati ubuwat iyo cadam midkaa dooni ka dhig maadaama wasi wujuudi u yihi qolana waxay yidhahdeen may waa wasfi cadami oo mutakalimiintii rag lamid a mar haddii uu cadami yahay xukum thubuuti ah laguma cilayn karo arrintaasuu tilmaamaya ka nisbiyin sida nisbigaba culimo loo yaqaano inuu baabkaa raacayo kadib uu masale kaloo gudbay naadimku raxima allahu tacala wuxuu yihi lam tulfa fi lmucallilaati fi lmucallalaati cilla khaaliyatu min xikmatin fi ljumla warubama yucwizuna itiraacu lakinahu laysa bihi imtinaacu waxaa yihi naadimku lam tulifa ogaan maysid walan tajida helina maysid wey inahum alfaw aabaa'ahum daalliin haddii layaha kitaabka raaca ma ma waxaan raacaynaa maa alfaynaa calayhi aabaa'ana lam tulfa ogaan maysid fi lmucallalaati waxyaabaha axkaamta mucallalada ee cillada lihi cilatun cilo ka heli maysidoo laga heli maayo khaaliyatun ka maran min xikmatin xikmad ka maran fi ljumlati si guud ahaaneed warubbamaa yucawizuna tilaacun ogaanshaheedu inuu inaanu weyno oon gaari kari weynaa laga yaabaa laakinahu darasho la-aantaasi laysa imtinaacun bih reebitaan ma aha hor istaagaya in laga qiyaastoo lagu tacliiliyo halkan adinku raximah llahu tacaala waxa uu yihi arrinta koowaadi maadaama aynu soo niri cilada iyo wasfiga waxaan wasfiga cilada iyo xikmadda waxaa talaasum baa ka dhexeeya wasfiga aynu kusoo niri wahiya alatii min ajliha alwasfu jaraa cilata xukmin cinda kuli man dara waxay maraysa halkan axkaamta shareicadu laba qayluwayo tacabudiya iyo mucallala wey ama macquul lmacna iyo gayru macquul lmacna wey kaasi waa dadkii way garteen ciladeeda iyo maynan garanin wey cilada hadda kuwa ciladooda la gartay ciladaasi xikmad la-aan ma noqoto si guud ahaaneed filjumlati duduub markuu ka hadlayo jus-iyaadka qaarkood haddii laga waayo dhibi maysu leh sida xikmadii mashaqada safarka ahayd haddii safarkaan mashaqo asiibin oo kaleeto la ego halkaa waxaa ka muuqata mucalalaadka markuu yihi tacabudiyaadka inaanu ku darin tacabudiyaadkuna wasawaabo xikmad bay leedahay xikmadduna waata la yihi waxaa weeye taxsiilu maslaxatin aw takmiiluha aw dafcu mafsadatin aw taqliiluha saan hore usoo dhiri arrinta sidaas oo kaleeta ah waxyaabaha tacabudka ugu adag salaada kamida ilaahayna wuxuu yihi ina asalaata tanhaa cani ilfaxshaai walmunkar xikmad adduunku u sheegay wuxuu kaloo yihi wastaciinuu bisabri wasalaa waxaa kaloo maanta cilmiyan la ogaaday wareega dhiigiya waxaa la yidhaha dawra damawiya madaxa iyo maskaxda meela ay wareegtay inay leedahay si fiican u xaqeeda u qaadata marka la sujuudsan yahay iyo kayri daalika iyadoo maslaxadii tabaabkii aakhira iyo mafsadadii cisyaanka ee loo ciqaabi lahaana ay ka baxday meesha oo maslaxad tawaab lagu gaaraya mafsadaan laga badbaadaya ay ku jirtaan uga jeedaan warubbamaa yucawizuuna tilaacun ogaanshaheeda inaan isgegafnaa laga yaabaa oo aan garan kari weyno oo aan weyno garashada iyo ogaanshaha xikmadda annagoo si guud ahaaneed sugnay yaan garanaynaa marar badan marmarna waxaa dhici karta xikmadda wasfigan cilada laga dhigay ku jirta inaan garan weyno haddaba inagay gaabasha inagu kaliftay oo aqoon yaraan iyo jahli in qabtae xikmadi waa ku jirtaa laakinahu ogaansha la-aantaasi laysa ma ahaanin imtinaacun reebtoon laga reebtoonaaday in lagu cileeyo bihi bisababihi bisababilicwaaz waayitaanka iyo la-aanshaha dartii looga hari maayo oo wuxuu leeyahay aطcmi markii waxyaabaha ribada lagu cileeyey ee xikmada طcmiga ku jirtaay haddaan aan garan loo diibi maysa inaan ku cilayno markii idikaar iyo ikhtiyaad kaydsi iyo cuntada raashin noqosho ay ku cileeyeen culimada qaar kamidihi haddii xikmadii la garan waayey inagun baa garan le xikmadii waa ku jirtaa waana wasigii tilmaantii muuqatay ee xaaladna ku sugnayd ee la tix raaci karay bilow iyo dhamaadba la garanaya weye arrintaasi arrin ka guudsan bay usuuliyiinta isku qabteeno wasfiga sharciga lagu xirayaay ishtimaaluhu calaa xikmatin xikma uu sharcigu u qasday inay ku jirto aya ma shardiba mise ma aha aa la isku qabtay madabka jamhuur ahlilcilmi ay ku tagaan huwa sabaab waxaa weeye inay xikmad ku jirto weye kadibaa soo hartay inaan garan iyo inaan garan madab laga wariye khazali iyo qaybo xanaabilada kamid iyana waxay leeyihiin waa lagu cilayn karaa wasfi aan xikmadiisii la garanin ama asal ba aan xikmad lahayn asalba aan xikmad lahayn waxayna laakin iyagu ka hadlayaan ama cilo kaasira ha noqoto iyo wax lamid ay ka hadlayaan cilada aan tacadiga garaynin iyo hal bayt kadibna ma doonta wacallalow bima khalat min tacdiya iyadoo taa lafteedu xikmad bay ka maran tahay uu qowl daciifa yahay haddii ad ogaata haddaba in axkaamta mucallaladahoo dhani xikmad ay leedahay min xaytu ljumla sidoo kale aada ogaato xukunka mucalalkaa wasfiga ama manaa wasfiga daahirka mundaabidka lagu cileeyey xikmadii ku jirta wa xambaarsanaa inaan garana iyo inaanaan garanin labada inay suuragal tahay haddii cinda almujtahidi ay usoo baxdo inaan haba yaraatee xikmadi ku jirin jazman uu gaaro isaga ijtihaadkiisa way haddana ma lagu sii cilayn karaa wa fi hubuut hubuuti alxukmi cinda alintifaa lidami wanafyi khilaafun curifa wa fi hubuuti alxukmi xukum inuu sugnaanayo cinda alintifaa ay cinda nafyi lxikmati xikmadi markii uu nafyo mujtahidkii khilaafun baa curifa la yaqaanaa ku jira wuxuu leeya waxaa la isku khilaafay haddii ninka mujtahidka ahay uu gaaro wasfigan inuusan haba yaraatee xikmad jirin ma garanaya waa dhaafay maba ku jirto ilo xikmada halkaasu gaaray mauga qiyaasan karaa xil waa la isku khilaafay khilaaf mashhuura ku jira khilaafka wuxuu ku salaysan yahay buu bayt adana ku sheego lidhanni wanafyi wiil laba arrimood baa ishaysta oo tacaarud ka jira lidhanni dhannigu wuxuu keenayaa in xikmadii jirto oo lagu cilayo maadaama wasfi daahir oo mundabita sharcigu uu xukum ku xiray in xikmadi ku jirta halkaas waa sida haalibkaa wey walow inagu yanaan garaninba saa dhinaca haddii laga eego qiimeyntaa sharcigu uu qiimeeyey iyo afraadiisii xukunkaa la siiyey waxaa la isbaatinka la dhanin karaa inay sugan tahay xikmadii waa nafyi isaga ninkan maanta halkan taaganna uu nafyey oo ma jirto yiri dhinac markuu ka eego qaacido guud ahaaneed xikmadiina ku jirtu keenaya dhinac markuu ka eego isaga halkay la gaartayna inaan tan xikmadii ku jirin buu gaaray haddaba ma nafyigaa la siinayaa xaqa qolaa tiri mise dhannigaa la siinayaa xaqa oo la camal siinayaa iyana qolaa tiri khilaafun baa curifa la yaqaana maxaa khilaafka keenay lidhanni oo keenaya in lagu cileeyo oo xukunkii uu sugnaado iyo wanafyi nafyigoo keenaya inaanu sugnaanin saa darteed baa laysuu khilaafay wuxuu u noqonaya mujtahidka bidaatihi inuu wasfigay ciliyadiisa dib ugu noqdaa laga maarmaana laakiin dadka kale u diidi mayso in isaga halka uu gaaray aanay la gaarin la fogaan kadib mualinku raxima allahu tacaala wuxuu gudiyay mas'alo kale oo waxa uu yidhi wacalaluu bima khalat min tacdiya liyuclama imtinaacuhu wataqwiya minha maxalu lxukmi ow juz-an wasin wasfan idaa kullu luzuumiyan yari labada bid wuxuu kaga hadlay arrinaynu horey usoo tilmaanay ooniri cilada marka la qaybinayo min xaysu atacadi waalluzuum waxay uqaybsantaa laba qaybood cila mutacadiya iyo cila qaasira cilada mutacadiyadaee gudbaysa maxalkii ama goobtii asalka xukunka lagu jiday furuucda kalena laga heli karayo waa cilo macnaheedu la wadaagi karo asal iyo farac ay wadaagi karaan wey culimada qiyaaska qabta dhammaantood khilaaf kama taagna in lagu cilayn karo cilada mutacadiyada amaa cilada kaasirada cilada gaaban in maxalkeedii asaalkaha iyo asaaska aan gudbaynin iyana iskumaanay khilaafin hadday cila mansuusa waxaa la yidhahda tahay dariiqa ay ku sugnaatay nas iyo ijmaac uu yahay in lagu cilayn karo iskumaanay khilaafin haddiise ay tahay cilada qaybta duruqda dhanniga ku sugnaatay inugu iman doonto waxaa masaarifkul cilla la yihahdaa ama jidadka loo mara cilada bsoo helitaankeeda iyo baarideeda cilada baarista iyo dadaalka ku timid ee dadkuna ay kala soo baxeen ay kasoo qodeen ma noqon kartaa cilla kaasira oon gudbaynin asalka goobtii loogu talagalay ku gaaban aanan usii gudbaynin waxyaaba kale oo furuuca halkaasay culimmadu isku qabteen raxmatullaahi calayhim oo lagu qaybsamay laba madhabood waxay jamhuur ahlilcilmi ku tageen in lagu cilayn karo cilada kaasirada ee weliba mustanbatada waxayna yidhaahdeen laba daliil baa kutusaya in lagu lagu cilayn karo marka koowaadi ciladu kaasirada haddii markii nas sheegay aada ogolaateen waxaa lamid ah markii la istinbaatana tii mansuusadaeeda la cadeeyay lamidta ama lagu ijmaacay waxay ku kala duwan yihiinna lama arko waxaa labaad ay daliishadeen haddii uu tilmaanta wasfiga la yidhaahdo ee cillada laga dhigayaay ay munaasabad ka dhaxayso la fahmi kara iyadiyo xukunkaay xukunku sidii xukunkuna sida iyada waafaqsan uu u sugan yahay waxaa malaha qaalib ka noqonaya dadka inuu ciladii xukunka isaga yahay waxay yidhahdeen amaa hadalka la yiri wax faa'iida oo ka dhalanaysa malaha qolada kale ay yidhaahdeen waxaanu kaga jawaabaynaa faa'iidooyin la taaban kara ilada madab culimada qaar kamida shaafiyada qaar kamida ay ku taageen abu cabdalla albasri oo mutakalimiinta iyo xanafiyada badankood ay ku taageenna waa cilla qaasira oo weliba ijtihaad lagu keenay laguma cilayn kara way waxana ay yidhaahdeen wax faa'iida oo ka dhalanaysaan jirin maadaama cilnada waxa loo baarayo ee lagu ijtihaadaya ay tahay in furuucdii lamidka ahayd xunka la ogaado halkana aad tirahdeen asalkay ku gaabantaha furuuc ka dhalan mayso wax faa'iido leedahay lama arka bay yidhaahdeen waxaa labaado ay yidhaahdeen cillada sharcigiihi waa calaamad iyo astaan xukunka inuu halkaa ku wareegayo lagu garto haddii ay astaan tahayna waa inay wax uun caddaynayso faa'iide iyo miro yeelanayso cillada gaaban in booska asalka ha dhaafin arrintaas laga heli kari maayo waayo xukun maqba shaaca kama qaadin asalka naskaa sheegay faracay shaaca ka qaadayna ma jiraan saa darteed astaan iyo calaamad ma noqon karto waxaa ka dhashay cillo ma noqon karto waxaa kaloo saddexaad ay yidhaahdeen cillada kaasirada ee gaabani saxaabada lama haya ridwaanullahi calayhim iyagoo isticmaalay kama sugnaan qiyaaska iyo faraciisuna saxaabada iyo dadkii hore ee salafka unbaa lagala kulmaa oo laga qaataa haddaan laga haynin cid isticmaashayna in isticmaalkeeda iyo isku mashquulinteedu miro iyo natiijo ayan lahayn ayaa laga qaadanaya calaa kulli xaal waxaa ugu muhiimsani haddii la yidhahdo saxaabada waa la dabagalay iyo waxaa lagu sameeyey ijtihaad iyo aqwaashoodii hab qof oo fardi oo wada tira koobay ma jiraan qofka ma arag haddii uu yirina inayna jirin maaha ama qadiyadda ugu muhiimsan ay yidhaahdeen faa'iido ma laha maalinka halka wuxuu sheegay laba faa'iido kamid a faa'iidooyinka ay taasi leedahay wuxuu yidhi wacallalu waxay ku cileeyeen bimaa khalad bimaa cilo iyo wasfi khalad ka khaali ah min tacdiya gudbitaan oon farac u gudbayninoo asal ku gaaban maxay tahay faa'iidada ku jirta liyuclama in la ogaado imtinaacuhu qiyaaska inuu mamnuuc yahay oo asalkana farac la haleeshin karin oo marka la ogaado waxa waxaan loogu cileeyey ciladana ay kaasiro noqotay inaan wax kaloo ka dhalanayaa jirin farac kale u gudbi karta jirin asalkii asal looga qiyaasto ina inuu yahay ayaa baabkeedu kaa soo xirmaya wataqwiya iyo xoogeyn oo wuxuu leeyahay nufuusta dadka aadamihii markay waxaan xikmadda ku jirta ay fahanto ujeeddada loo amrayo iyo maslaxadda ku jirta ee uskeenayo ama fasaadfasaadka uu reebayo yaraynayo ama yaraynayo marka ay ogaato waxay ku bixisaa inay niyadiisa iyo qalbigiisa xoogayso si uu xikmaddii wuu fahmaya ugu dhaqmo marka wataqwiya xoogeyn way faa'iideynaysaa ciladana baacis waxaan soo marray waxaa loogu ma magacaabay wawasfaha bilbacthi mastubiina minhu siwa bacthi lmukalafiina inay mukalafiinta ay ku xambaarayso wixii inay sameeyaan marka ay fahmaan xikmadda iyo macnaha ku jira intaa kadib uu naadinku waxa uu gudbay inuu ka ka hadlo qaybo kamida iyo xaalaad kamida xaaladaha iyo suwarka cila alkaasira wuxuu yihi minha maxal lxukmi aw juzun wazid wasfan ilaa kulli luzuumiya yarid saddex suura ayuu sheego suurooyinka ay yeelata ah cila alkaasira suurada koowaadi wuxuu yihi waa in lagu cileeyo maxalul xukmiga shayga asalka ah ismigiisa iyo isaga ahaan in lagu cileeyo inay tahay oo wuxuu yihi minhaa waxaa kamid a maxalulxukmi xukunka maxalkiisii oo wixii qiyaaska markii faracu yeelan jiray asalka aanugu soo bixinay ahaa dahabkiiyo fidada markii la riba dalaysa iyay dahabiya iyo fidiya ku cileeyeen culamada qaar kamid a taasi waa qeybta koobaad nooca labaad iyo suurada labaadi waa inay maxalul xukmigii ayna wada ahayn ee juz kamid oo khaas ku ah isaga khaas ku ay tahay aw juz-un juz ba ah ama juz maxalil xukmi wey juzkaasoo ah mid laazimay oo min khasaa'isihi kamid a sida ay yidhahdeen waysada waxaa jebiya alkhaariju min asabiileyn shay laba wasfi leh ayaa waysada jabiya laba tilmaamood laga helay inuu wax soo baxay yahay laba dariiqna ka soo baxay haddaba soo bixitaanku waa wax guud labadaa jid gaar inuuga soo baxana waa qeyb kamida wasfigii xaqiiqadiisii wax lagu cileeyey haddii labadaa mid kamida laga tago wixii kastoo soo bixiyo dhiig kastoo meel kasta ka soo baxay inuu jabiyay noqon nooca saddexaadi waa in ama suurada saddexaadi waa in wasfu maxali lxukmi u yahay wazid waxaad ku dartaa wasfan ku dar wasfu maxali lxukmi haddii uu yahay oo weliba isagana min khasaa'isi uu kamid yahay waxyaabaa khasaa'istiisa sida ay ku yidhaahdeen dahabka iyo fidlada ama dirhamka iyo diinaarka ciladoodu waa asmaanu lashyaai way yihahdeen thamanu lashyaai wa qiimatu lmutlafaati way yihahdeen iyaga keliya ayaana sifadaa lahaa oo ay laazimi jirtay markay dirham iyo diinaar ahaayeen mar haddii ay sidaas tahay iyadana oo waxyaabaha laazime ee sifaadka maxalul xukmiga ay tahayna oo dirhamka iyo diinaarka iyo waxaa laazimay inay had iyo goor qiimo noqdaan wax lagu kala garto iyadana waa cila qaasira suuro kamida idaa kullun mid kasta oo juska iyo wasfiga ahi luzuumiyan mid laazimay maxalul xukmiga yari uu imanayo hadduu ku imanayo soo arorayo isagoo had iyo goor laazimayo oon weligii ka harayn halkaa waxaa ku baxay haddii wasfigii iyo juskii ay yihiin waxyaaba ka ka bixi kara maxalul xukmiga kana dhinac mari kara isagoo xukunkiisa u baaqiya intaa waxaan in culimadu ay ku daraan fawaa'ida ay leedahay oo mas'aladan wasiid wasfan aan ku misaalinay lacagaha ay tahay ah ay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa ciladu inay zaman xilli xilliyada kamida qaasiro tahay baa laga yaabaa oon farax ka dhalanaya lahayn laakiin isbedelka xaaladeeda nololeed inuu farax ka dhasho ay keento ay ciladii mutacadi isu bedeshaa suuragala sidaas darteed haddaan mar kaleba cilada ayaan la baarin oo la raadinin la yiri la yihaahdo de hadhow tacadigeedii la ogaan maayo wajaza bilmushtaqi duna laqay wain yakun min sifatin faqad uwi